jawaab badan baa u hayaa horta arrin walba oo dadka ay ay ka hadli doonaan ma la xalinin lakin waxyaalo badan baa qabsoomay waxaa ka mid ah shaqooyin badan oo loo abuuray dhalinyarada xisbiga aniga aan ka mid ahay waxaan markii aan tartamaynay labadii kun iyo shan iyo toban doorashadii saddex sano ka hor markaan galaynay waxaan ballan qaadnay inaan laba jibaar ka dhigi badin doono shaqooyinka oo dowladda kanada ay u abuurto dadka dhalinyarada arrinta ballankaasna waa fulin oo hadda shaqooyin badan baa waxaa loo abuuray dhalinyarada secondly dhaqaalaha aad buu u fiican yahay unemploymentga canada ka jiro aad buu u hooseeyaa hadda waa waa waa shaqooyinka la abuuray waa shaqooyinka ugu badan oo la abuuray afartankii sanoo lasoo dhaaf taasna dadka wax badan bay taraysaa waxay kaloo taraysaa wax badan xisbigeena iyo dowladdeena xoog waxaan saarnay inaan dadka familka ah oo caruurta leh inaan inaan kabno dhaqaale ahaan sababtoo ah qiimaha nolosha aada u kacay tobankii sanoo lasoo dhaafay marka dowladdeena markii aan xukunka qabsanay sharciyada ugu horeeya aan gudbinay waxay ka mid ahayd in loo kordhiyo dadka familka ah oo ilmaha korsanaayo oo dhaqaalaha ku adag inaan maaragta dhaqaalahooda wanaajino oo lacagino oo hadda marka tobankii reer baa sagaal reer baa lacag lacag siinaa hooyooyinka soomaaliyeed adiga oo u ololeeya xuquuqda dadka soomaalida ayaa torono ka imaan jirtay edmonton baad imaan jirtay madaxda deegaanka iyo kuwa gobolka iyo kuwa federaalka ee aad adiga aad ka tarsan tahay waxaad ku eedeyn jirtay dilalka dhalinyarada soomaaliyeed maxaad ka qabateen maxaa loo u badan laayihiin dadka lasoo xiraayo maxay u badan laayihiin ka hortaga in la yareeyo tirada wiilasha dhimanayo arrintaasna waxaad moodaa hadda in turono xataa ay dhimashadii u badatay arrimahaas dowladdaada maxay ka qabatay adiguse maxaad soomaalida ka caawisay arrintaas waa arrin muhiim ah hal arrin oo lagu xalinaayana ma jirto macnaha waxyaalo badan tillaabooyin badan bay u baahan tahay oo dowlada dola dowladda maleeshiibiyada booliiska dowladda gobolka dowladda federaalka kulli inay isla shaqeeyaan waa anaga anaga qeybta aan ka ciyaarna ku sheegaya waxa weeye number one in horta lacag badan baa hadda waxaan gelinaynaa dhalinyarada oo communitiyada cusub siiba communitiyada afrikaanka sagaal milyan oo doolar baa loo qoombeeyey dhalinyarada afrikaanka in arrimahan laga xaliyo number two dumarka oo minority-ga ah also waxaa aada iyo aada looga shaqeeyey in dhalinyarada hal dembi galay in noloshooda dhan la baabiinin oo dembigii loo fududeeyo sida iskaga tirtiri lahaayeen in sanadihii ay sugi lahaayeenna la yareeyo lacagta ay bixin lahaayeenna la yareeyo marka waxyaalo badan baa baa qabsoomay oo hadda ii fasaxaynin aada iyo aada inaan uban u kala faafaa faahfaahiyo laakiin waxaan jeclaan lahaa mar inaan barnaamijkan kusoo laabto oo su-aashan si khaas ah oga hadlo because waxyaalo badan tillaabooyin badan baa la qaaday sidii ah dhalinyarada shaqooyin loo abuuray laakiin also dhalinyarada dembiga galay hal dembi keliya galay in dembiyada laga nadiifiyo oo oo loo fududeeyo inay noloshooda ku laabtaan oo shaqooyin yeeshaan oo
ugu dambeyntiina wasiir axmed xuseen dirir waxaa burburtay diyaaradda ethiopian airlines sida aad la socotoba siddeed iyo toban canadian oo ay soomaali ku jirto ayaa ku dhintay maxaad tillaabo ah oo aad qaaday ilaa iyo intuu wararkaa kusoo gaaray aada iyo aad baan ugu tacsiyeynayaa dadka maaragtay reeraha laga dhintay waxaa ka mid ah dadkaas nin aada iyo aad aan kugu fiicannahay maxamed cali la yidhaahdo oo xaafadda aniga laiga doortay degan walaashiis iyo gabadh walaashiis iyo gabadheedaa ku dhintay hooyadeedna gabadhaas waxay degan tahay edmonton waana u tacsiyeyey marka runtii dadkii dhan baa murugeysan waxaan ogaaneynaa maalmaha soo socdo sidii maaragtay tacsidii iyo iyo iyo aaskii iyo waxyaalo badan baa baa laga shaqeynaya insha allah